aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray soomaaliya tegi jirayna kenya ayaa duulimaadyada soomaaliya hakisay muddo saddex bilood ah koob iyo tobankii bishii meey hase yeeshee waxa ay reebtay duulimaadyadii caafimaadka kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa gargaaradaba haddaba wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa arrintaasi ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya mudane axmed macalin xasan
saacado yar ka hor ayaa maaragtay dowladda kenya qeybteeda duulista rayidka loo yaqaan civil aviationka ayay la soo xoriyeen civil aviationka soomaaliya waxay nagu wargeliyeen in ay natam notis airman warqad la yidhaah ayaa lagu xiraa airspacyada waxay noo sheegeen natamkii saarnaa xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo labada hawe isla xirnaayeen in ay kansal gareeyeen waxayna noo soo direen caddayn buuxda oo arrintaa ku saabsan marka laga bilaabo saacadday noo soo direen falaadyada labada wadan waa isu furan yihiin xagga soomaaliya markii hore waxba kamaysan taagnayn xaggooda oo keliya ayaa maaragtay nasaamku ka jiray oo xanibaadu ka jirtay annagana maadaama aan contracting state oo ikea aan nahay ama wadan xubinka ah laanta saabaasha hawada duulista hawada ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waa inaan ixtiraamnaa amarka ka soo baxay wadan ka mid ah wadamada ku bahooday hay-adda marka taas ayaan ixtiraameynay marka iyagii ayaan hadda kansalay marka flydiska u dhexeeya labada wadan si caadiya ayay kusoo noqdeen hadda laga bilaabana si caadiya ayay u duuli doonaan haddii ilah yidhaahdo mudane bal waxaan ku weydiinayaa waxa arrintan culeyskeeda ugu badnaa waxay ahayd in dowladda soomaaliya ay hore u mamnuucday diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka kenya falaayadan hadda kenya ay fasaxday idinku xaggiina kuwii duulimaadka ee diyuuradaha qaadka ma fasaxan yahay
taas weli wadahadalkeeda wuu socdaa ilaa iyo hadda nataamka lagu furay hawada qayb kama aha kaasi laakiin wadahadalka maadaama xiriirkii oo labada wadan u dhexeeyey la soo celiyey wadahadalka sii soconaya ayuu qaadku qayb ka noqonayaa haddana qayb kama aha falaadyada la furay marka falaadyada basengerka iyo kaargooda caadiga ah oo nolosha bini aadanka la xiriira kuwaas ayaa dib loo soo celiyey oo u kala duuli doona labada wadan sidii caadiga ahayd markii hore waxaan ogeyn kenya inay iskeed go-aankan u qaadatay oo diyuuradaha soomaaliya ka tegi jiray ama ka imaan jiray kenya ay iskeed ugu dhawaaqday inay xirto markana sidoo kale ayay ku dhawaaqday inay furtay marka ma waxaa jira wadahadal idin dhexeeyey idinkii kenya oo keenay in dib ay u furto hawada horta kenya markii hore go-aanka keligeed ayay qaadatay haddana waxay u muuqataa markii ay qadarisay xaaladda labada wadan iyo danaha labada wadan ay jilmahiin markay qadarisay ayay go-aankii dib uga noqotay iyada uga noqotay waa jirtay inay mar hore wada kulmeen xilligii ra-iisul wasaare uu joogay wadanka jabuuti ay halkaa ku kulmeen madaxweynaha kenya ay ku kulmeen kadibna macnaha wax oo maaragtay arrintaa furitaankii si deg dega umuusan dhicin laakiin ilaahay mahadii hadda ayuu dhacay haddana waxaan helnay qoraalkii ay ku kansalaysay dowladda kenya laga bilaabana wixii diyurada ah haddaba diyurada ayaa sii daynay oo galabtii maintenance u aadi layd waddanka kenya marka si caadiya ayuu flaaskii kusoo noqday
wahagaagkaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista hawada rayidka soomaaliya axmed macalin xasan oo u warramaya wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa idaacaddeenna fiidnimo